بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وتسجيلات الحسين الإسلامية مضبست عشر ذا الدين تاع الحسيني هل كنا وحن إذن كسو قبلنا عشر كي كوبية طبنا كتابك أبي شجاع وحن سوتشيدنا الشيخ محمد شيخ عمر دير
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأبرار الأتقياء وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد fasalkani waxa uu u guntan yahay waxyaabaha salaada buriya inaha ugu muhiimsan baanu ka mid yahay xagga salaada marka la eego marka shuruuddii salaada lala yimaado arkaanteedii sunnayaasheedii waa wax dhismay kolka ah aqiimu salaa salaada ooga baad markaa maraysa salaaddii in si fiican loo oogay ayay kolkaa maraysa oo la joojiyey oo la qurxiyey oo camal si wanaagsan u taaganu yahay camalkaasi si uu u noqdo mid la aqbalay waa muhiim wixii duminaya burinaya in laga ilaaliyo marka shay waliba mubdil buu leeyahay caqiidada iyo cibaadada iyo camal waliba wax buriyaa buu leeyahay waxaa burinaya haddii aan laga ilaalinina dee wax tirsan ma aha marka salaada waxyaabihii burinayay ayuu sheekhu soo koobay wuxuu yidhi waladii yubdilu salaata arrinka buriya salaada axadda cashara shay-an waa koob iyo toban shay koob iyo tobankan shay ee soo socdaa haddii mid ka mida qofkii uu ku dhaco salaaddii way ka jabtay weye macnaheedu inuu dib u soo bilaabay noqonaysa koob iyo tobankii aan tirinno alkalaamu alcamdu waa hadalkii ogaan uga dhacay qofka waalcamalu alkahiir iyo dhaqdhaqaaqii faraha badnaa ee salaada dhexdeeda uu la yimi waalxadad iyo in waysadiiba ka jabto wa xuduudu najaasa iyo in nijaasa ay ku dhacdo qofkii tukanayay waankishaafu alcawra iyo in cawradiisii ay faydanto rag iyo dumar mid kasta ha ahaado wa takyiiru niya iyo inuu niyadii bedelo niyuu salaada ku galae niyada laftigeediibuu bedelayba oo inuu ka baxa salaadiibuu go-aansaday wastidbaaru alqibla qibladiibuu u daba jeediyey oo qiblada ha la qaabila buu ilahaydha uu ka sii jeedsaday waalaklu washurb wuu cunay waanu cabayba isagoo salaadii ku jira waalqahqahatu qosol dheer buu la jiibsaday ninkii tukanayayba waariddatu allaynu ka magan gallaye erey gaalnimoa buu ku dhawaaqay ama ficil gaalnimoa buu sameeyey inahaasoo dhan way ku burtaa salaadii waa koob iyo toban shay buu tiriyey waxa u horeeya koob iyo tobankaa shay ee salaada burinaya alkalaamu alcamdu hadalka ukaska ah waa la nasakhay oo markaa wax hadala lama ogola salaada dhexdeeda xadiidka zayd ibnu arqam radia allaahu canhu ee bukhaari iyo muslim ku sugan nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaa saxaabigaasi waxa uu leeyahay radia allaahu canhu kunnaa natakalamu fi salaa salaada markaanu ku jirno berigii hore waanu yara hadli jirnay yukallimunaa axadunaa akhaahu fii xaajatihi midkiin mid annaga qolyaha iyaga tukanaya mid ka midihi saaxiibkiisa yimaada iyo walaalkii iyo wuxuu kala hadli jiray arrimaha qaarkood oo jira maalan markuu soo dhaadhaco in yaroo waraysiya oo kooban iyo su-aalaha iyo fariimaha baa la ogolaa beriga hore war reerkii xaggaad ka timi reerkii sow iskamuu fiicnayn sow laguma nabad qabin salaada dhexdeeda ina yaroo noocaasa baa la ogolaa wuxuu leeyahay markaasay soo degtay aayaddan suuratulbaqara ku sugana ilaahay uhi xaafiduu cala asalawaati waasalaati alwusdaa waquumuu lilaahi qaanitiin salaadaha ilaaliya ilaaliya baa ilahay wii salaada salaada dhexena ilaaliya waa salaada casar ilaahayna isu taaga oo caabuda idinkoo aamusan qaanitiina saakitiin saxaabigu waxa uu leeyahay fa umirnaa bisukuut waxa nala faray inaannu aamusno xadiidkaasi sidaasoo caddeeyey waxaa jiray nin kale oo iyadaoo asxaabtu ay tukanayaan nebiguna uu tukinaya calayhi salaatu wasalaam ayuu nin hindhisay nin islaamka ku cusbaa ayaa maqashiisnaashoo wuxuu maqlay qofka hindhiso waa loo duceeyaa qofku dee hadduu hindhiso muxuu odhanayaa alxamdu lilaah adigaaga maqlayaana maxaad odhanaysaa yarxamuka allaah kii yarxamuka allaahu layidhee loo duceeye kolka hore hindhisayna yahdiikum allah ama yahdiika allahu isluxu baalak ajaraka allahu kuma jirto sidaasuu odhanaya ninkii dabeedna kolkii ninkii agtiisa ah uu hindhisay ayuu yidhi yarxamuka allaah allaha ku naxariisto kolkaasay isoo wada eegeen buuri isagiina wuu iska dhiciyo hooyadin idinka goblantee maxaa iga soo eegaysaan buuri somaan ducayni ninka gacmaha ayay bowdada la dhaceen markaa iyagoo dee sida qofku had iyo jeer markuu yaabo waa kan madaxa qabsada markaa gacantaysaa bowdada ula dhaceen asxaabtii tukanaysa iyagoo aamus u sheegaya markii dambe ninku salaaddii laga baxay nebigu wuu tacliimiyey waxbuu baray muu hanjabinoo muu canaananine waxaanu ku yidhi inna haadihi salaa laa yasluxu fiiha shay-un min kalaami innaas war waxaan kuu sheegayaa salaadan marka la tukanayo hadalka dadkuma habboona in dadka lala hadlo innamaa huwa tasbiixu watakbiiru wa qiraa'atu lqur'aan waxa weeyaan ilaahay baa loo tasbiixsanayaa allahu akbar baa ku jirta qur-aanka kariimka akhrintiisaa ku jirta inahaasay ka koobanta dikri iyo qur-aan bay ka koobantay marka fuqahadu waxay yidhaahdaan salaada dhexdeeda waxa kala duwan haddaad qof la hadasho iyo haddaad u ducayso allahuma arxam fulanan allahuma arxam cibaadaka asaalixiin assalaamu calayna wacalaa cibaadi illaahi asaalixiin qofka maqan ee loo ducaynayo iyadu wax dhiba ma leh laakiin sidaa xadiidka nebiga ku sugan calayhi salaatu wasalaam waxa uu idhi laa yasluxu fiiha shayun min kalaami innaas in cid lala hadlo ayaa la diidaya ilaa ay fuqahadu tilmaameen xataa qur-aanka isagoo akhriyaya hadduu ula niyoodo hebel hadalkiisa qur-aankiibuu soo qaatay isagoo khitaab uga jeeda inuu qof la hadlo wuunay soo gelaysaa xadiidkan mid agtiisa fadhiyuu leeyayaa yaxyaa khudilkitaab waar kitaabka soo qaad yaxyow ama yaxyo ha la yidhaahdo ninkan amaha ku baraarujinayay khitaab bay noqonaysa marka wixii khitaaba waa laga daynaya khitaab kaliya waxa laga ogolyahay khitaabka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam assalaamu calayka ayuha nabiyu waraxmat ullaahi wabarakaatu dushaada ha ahaatale nebigaa si toosa loola hadlaya marka alkalaamu alcam kalaamkii markaa ilowga ahaa macnaa khata ahaa iyo kii qofka kasil ka muruxsaday kuwayaalahaasi kuma jiraan salaadana waxba ma yeelayaan waalcamalu lkaiir dhaqdhaqaaqii badnaa dee kol haddaad ila qaanitiina baa lagu qunuudku khushuuc weeye adigoo ilaahay u khushuucsan oo u taagan maya marka camalkan kaiirka ahi waa wax ujeeddo ahi kolkaanay ku jirin weeye haddii laakiin ujeedda jirto ama aad dad tacliiminayso ama aad qof badbaadinayso ama aad cadow ka baqato ama aad saf buuxinaysa dhiman waa la ogolyahay oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam asxaabta isagoo tukinaya ayaa mimbarkaa dushiisa intuu fuushanaa ayuu halkaa sida uu gacmaha odhanaya iyo siduu rukuucaya iyo mimbarkaa dheeruu fuushan yahay ayaa laga eegayaa waanu tukan yahay waanu tukanayaa oo dadku tukinaya mimbarkan dushiisana wuu fuushan yahay kol alla kolka uu doono inuu sujuudo ila mimbarkiibuu ku dul akhriyay qur-aankii oo uu ku rukuucay oo la eeganayay si looga koobigarayo salaada marka uu doonayo inuu rukuuco reefas buu usoo baxayaa jaranjarooyinka mimbarka dib buu uga soo daadegaya sagxaduu ku sujuudaya hadhow haddana wuu sii fuulayaa taasoo kale waa tacliim marka cid la baraya weeye sidoo kale safkaa kaa horeeya haddii aad buuxinayso dee iyadana waa la ogolyahay haddii cadow uu ku soo weeraro ama aad cid ka difaacaysa ama aad iska difaacaysa waa la ogolyahay wixii aan intaa ahayn weeye dhaqdhaqaaqii badnaa maya dhaqdhaqaaqa badani muxuu noqon karaa waxa ay leeyihiin culimmadu laba qowl baa jiroo shawaaficda ama madhabtani qaarkood waxa ay leeyihiin waa in ragcadda qura saddex jeer dhaqdhaqaaq fool xun uu sameeyo oo muuqanaya qaarkoodna waxay leeyihin ma waa sida caadiga ah dhaqdhaqaaqa dadka indhahooda soo jiito weeye ee lala yaabayo la odhanayo wani ku dhaqdhaqaaq badana miyaanu tukan isagoo kan tukanaya isagoo kan tukanaya waa sidee dhaqdhaqaaqiisa labadaa macne ayay ku fasireen in loo eegayo waaya walxada xadadku waa qofkii oo waysadii ka jabto waysadu dee waxay ka mid ahay shuruudda salaada rasuulkuna wuxuu uhi sala allahu calayhi wasalam laa yaqbalu allahu salaata axadikum idaa axdata xataa yatawada'a midkiin ilaahay salaadiisa aqbali maayo marka uu weyse jabo jeero hee uu tukado jeero uu weysaysto salaadiisa midkiin la aqbali maayo markay weysadu ka jabto jeer uu weysaysto marka xadiidkaasi sacad buu sheegay midda kale shuruuddii salaada maxaad ku haysay dee inuu qofku tahaaro qabo wa xuduudu najaasa nijaasa inay timaado oo qofku inuu daahir yahabe jidhkiisa maradiisa iyo meesha ku tukanayo haddii haddaba ay dhacdo qofkii tukanayay in nijaasi ay jidhkiisa ka soo baxdo saxare iyo kaadi iyo waxaas ama dhiigba uu ka dareero amaba ay dhacdaba in nijaasi ku dhacdo meel dibadda ah kaga timid salaadii way ka jabaysaa haddaanu nijaastan iska maaraynin oo aanu iska duwin waxaa dhacday rasuulka sala allahu calayhi wasalam isagii oo asxaabta tukinaya ayaa kabaha uu ilanaa oo wuu ku tukinayay dadka wuu bixiyo halkaasu ku tuuray iyaguna way wada bixiyeenoo way tuureen ilaa nebiga in la eegtuunbaa la ysku ogaaye diinta sida loo fahmaye exaambul cidda ka noqonaysa iyo tusaale isagu ahaa markii ay arkeen isagii oo kabihii tuuray lana tukanayo dayna way wada tuureen mar hadduu kabihii nebigu tuuray xagee ku gashanaa kolkii dambe u maxaa u tuurteen ase idhahan dee adugu maxaad u tuurtay mar haddaad tuurtay dee anala tuurnay aniga malaggaa ii sheegay buu inay nijaas leeyihiin kabuhu sidaa daraaddeed ayaan u dhigay marka dharkaaga kabahaaga maradaad ku tukanayso jidhka haddii uu nijaas yeesho nijaasna waynu soo marnay baabkeedii waxa salaaddii way buraysaa haddii aan markaa dee la iska dhaqaajin oo maala maradii nijaas dareeddaana kolkiiba iska tuur waaya shardi shuruudii salaada ka mida baana la waayay wankishaafu alcawra cawradii baa faydantay qofkii tukanaya ee musalliga ahaa rag iyo dumar mid kasta ha ahaadee sidaynu hore u soo marnay cawrada ragguna way cayinayd oo qadar gaarabay ahayd ta dumarkuna in gaarabay ahayd marka cawradii ayaa faydantay qofkii intii la asturayay waataynu tusaalaha habeenkii dhoweyta usoo qaadanaynay qofkii oo rukuucay oo surwaalkii iyo shaarkii halkaa qaskaa dambe uu ka kala kacay sida dhallinyarada had iyo jeer garamada gaagaaban qaadanaysa iyo jaakeedka iyo halkaa dambe ee dabageliskiibaa u baxay awrka dabageliskiibaa u baxay ma maqli jirta dabageliskiibaa soo baxo shaarkiina kor buu usoo kacay surwaalkiina hoos dabeedna intii xundhurta ka hoosaysay baa bannaanaatay dee qofku intiisa kale dharbaha iska xidhnaadee sow kaa qaawanaaday ama surwaalkiibaa dilaacay ama macawistiibaa dilaacantay ama maradiibaa dabaydi ka qaatay qofkii ama waa laga siibay si kasta ha noqoto maxaa u daliila dee cawrada in la asturaa waxay ka mid ahayd maxay shuruudaha salaada yaa banii aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid ilaahay baa ina amrayo waxau ihi mar kasta oo salaad tukanaysaan ilmo bani aadamow maxay qaata quruxdiina iyo dharkiina qurux dharkaa leh qaawanaantuna foolxumay leedahay sidaa daraaddeed shardi baa la waayay takiiru niya iyadana waxyaabaha salaada buryo weeye qofkaagii tukanayay waxa aad go-aan ku qaadatay wax kastaabaha kugu yimaadaane inaad salaadan iskaga baxdo salaaddii iskaga bax baa tidhi inama alacmaalu biniyaad bahay niyaad ku gashay niyaanaad ku goysay kol haddii aad iskaga baxoo dhaqaaji oo kabi aad eegataad hareeraha baa la daymootay way go'day way dhammaatay taasina iyadana waa lagu daray bian yanwiya alkhuruuja min asalaa wuxuu niyeysan yahay qofkan inuu salaada ka baxo wastidbaaru lqibla qiblada oo ayuu dabada u jeediyey daruuri maaha inuu dabada u jeediyo macnaheedu wuu kasii jeedsadeen weeye wejiga u jeediyaba ahayd qiblada fawalli wajhaka shadra almasjid alxaraam qur-aanku wuxuu ina faray inaynu wejigeenna u jeedina kacbada ina oo shuruuddii salaada ayay ka mid ahayd in qiblada la qaabilo haddaba istidbaarkani xagga dambe hadduu doona ha u jeediyo ama dhinacba ha u jeediyo adugu ismaroorin buu bilaabay qofkii faralka tukanayay bilaa sababa saddex jeer oo qiblada la ogolaa inuu qofku ka sii jeedsado waynu soo marnay mar waxau ahaa marka cadow lala dagaalamayo sunno iyo faral mid kastaba tuko marna waxau ahaa markaad qibladiiba garan weydo marna waxau ahaa goorma marka sunnaha qofkii isagoo sunnaha tukanaya dhanku doon u jeesan karaa qibladiibu u asqoobay ama dagaalkiibuu ku jiraa ama wuu sunnaysanaya saddexdaa wixii aan ahayn wey waalaklu washurb cunid iyo cabid waa hunguri weynaa qofku ma intii yarayda uu tukanaya buu xamili waaye waa meelaha ay iska shabahaan soomka iyo salaadu haddii lagu idhaahdo arkaanta ay ka midaysan yihiin soomka iyo salaadu waa maxay waa waa halkan nuqdadan weeye soomka lama ogolayn cunid iyo cabid uma atimu siyaama ila alleyl cunid iyo cabid iska ilaaliya inta habeenku laga gaadhayaba hayd halkanna cunid iyo cabid culimmada qaarkood waxa ay ku sawiraan ama ay ku tilmaamaan waxaa iska suuragal noqon karta qofkii oo afkiisa raashinkii uu ka buuxo ama uu ka sii yahay wax badan ku hadhan yahay oo salaadii gala isagoon luqluqanin iskana dhammaynin dabeetana markii uu dee bilaabay inuu xidho salaadii liqliqna ku daray wixii uu maaragtay afka ugu jiray ayuu liqliq bilaabay taasoo kale waxay ka suuragal tahay ama ay iman kartaa dadkan had iyo jeer qayila abu taksiin haada oo sidii uu u fadhiyey uu soo kacay iyadoo afkiisa ay wax ku jiraan jaadki dabeedna dee uu ku baxsado oo sidaa u liqliqa waxa wanaagsan ilaahay boqorka ahaa ayaad la faqaysaa oo aad la hadlaysaaye afkaaga inaad safayso ayaa aada u wanaagsan had iyo jeer markuu qofku timirta iyo saambuusaha iyo cuna waynu iska yara nadiifiyaa markaynu caynkaan leenahay maaha iyana in waswaas laga qaado oo dabeedna qofku dee wax wal oo yar oo basiida inuu halkaasi waswaas ka qaado maaha laakiin waa cunid iyo cabid goorta lagu tilmaamaya wax la taaban kara dee marka uu yahay weeye wax la taaban kara ee waxaan macno lahayn iyo candhuuf iska saafiyah iyo shaki iyo waxaa maaha alqahqaha qosolkii weeye oo culimmada qaarkoodna ay ku dareenba waysada waysada inayna raacaysa madaahibta qaar baa qaba intay salaadu jabta in waysaduna jabayso laakiin qoladani wuxuunay ku dareenun qosolku inuu salaada jabinayo qahqahaduna ilka caddaynta ma aha qofkii oo in yar oo cod yaroo basiida yeeshana maaha laakiin dee waa qosolka qahqahadu ficlu sawt bay yidhahdaan culimmada sarfigu waa qofkii oo kaga dhawaajiya dhagdhagdhagdhag sidii dadkii aad garanaysa riwaadaynayay ayuu ku dhuftay qosolkii dheeraa waa halkaana waxaa ka dhacay foolxumo iyo xishood daro ilaahay iyo ummadda toona aanu ka xishoonin qofkani waridda riddadana allaah inaga nabadgeliye dee weyse iyo salaad iyo cibaado oo dhanba way jabisaa oo way burisaa marka intanoo aada xafidaa muhiim bay tahay waayo cibaadadii aada dhistay bay kuu dhowri allaa dhowri doone faslun fasalkan isagu wuxuu u guntan yahay intii horeynu soo marnay ee arkaantii salaada iyo waaxaheedii iyo xubnaheedii ayuu isku soo ururiyey wuu isku soo ururiyey balla qabso marka hab xisaab ahaaneed ayuu u dhaqmay kolkaasaa wuxuu yidhi sheekhu wa rakacaatu alfaraa'id salaadaha faralka ah ee shanta ah rukuucahoodu sabcata cashara rakcatan waxa weeyaan toddobiyo toban ragcadood toddobiyo toban rukuucood salaadaha shanta ahi maxay leeyihiin toddobiyo toban rukuucood oo toddobiyo tobankaas siday ku imanayaan dee saddex salaadood waa min afar afar saddex lagu dhufto waa labayo toban maqhribkiiyo cishaaigii maqhribkiiyo subaxii oo iyagana shan ahaana ku darun toddobiyo tobankaa rukuucood bay leeyihin far waaweyn unbuu kuugu sii qoray waxaanuu sheegaye dee waa inaa aad iska fahmayso waase iska baraarujin fiican fiihaa salaadihii shanta ahaa waxaa ku sugan arbacun waalaauuna sajdatan afar iyo soddon sujuudood ayay leeyihiin buu ku yidhi salaadaha shanta ahay afar iyo soddonka sujuudood siday ku imanayaan dee toddobiyo tobankan ragcadood eed soo dhaaftay uun laba ku dhufo laba toddobiyo toban lagu dhuftay dee waa afar iyo soddon ilan ragcad waliba hadday hal rukuuc leedahay dee laba sujuudoodna sooma leh waa iska macruuf waynu ka sii soconnay taana wa arbacun wa tiscuuna takbiiratan afar iyo sagaashan allaahu akbaroodna way leedahay buu ku uhi salaadaha shantahay way leeyihin afar iyo sagaashan allaahu akbarood waaya dee iyaguna waxa ay ku imanayaan afar iyo soddonka sujuudood sujuud waliba laba allaahu akbarood bay leedahay soo maaha marka lagu sii socdo iyo marka laga soo socdo sii socodka sujuudda iyo soo socodkeeda mid waliba laba sujuudood bay leedahay laba lagu dhuftay afar iyo soddon sideed iyo lixdan badhe wuxuuna lagu daba darayaa uun rukuucahan toddobiyo tobanka ahaana dee rukuuc waloo loo sii foorarsanayaaba allahu akbar bay dee leedahay kasoo toosideedu dee ma laha waa samic allahu liman xamida weeye rukuucda kasoo toosideedu allahu akbar ma leh waaya bismi illahi raxmaan raxiim waxaynu markaas soo nidhi afar iyo soddonkaa sujuudood oo markaa mid waliba laba takbiirood leedahay sideed iyo lixdan loo geeyey toddobiyo tobankii rukuucood mid waliba allahu akbar leedahay loo geeyey shanta salaadood maxaa lagu xidhanayaa dee shan allahu akbarood loo sii geeyey afarta salaadood ee labada ataxiyaad leh ataxiyaadyadoo laga kacayo shanta salaadood mid unbaa laba ataxiyaad lahayn sooma oo subax ah laakiin afarta kale waxay leeyihiin ataxiyaad ataxiyaadkana waxaa macruufa marka laga sii kacaya dee layskama kacown allaahu akbar ayaa la odhanayaa marka sagaalkaa iyo toddobiyo tobankaa iyo sideed iyo lixdankan ayaa soo baxaya maxay afar iyo sagaashan allahu akbarood halkaasuun ka xisaabay laylis buu kuu diray sheekh ilan inaad iska waddo un maahae laylis baa inta lagaaga dhigay bal salaada iminka dadka qaarkood baa laga yaabaa inay idhaahdaan waliba salaaddaa waanu tukan jirnee maxaa aada looga faahfaahinayaa talo waaba la iska garanayaabee markaasaa rag badan oo fasiraya kitaabkiiba intani kuba adkaataaba ruuxana allahu akbaraahiyo intanoo dhami xagay ka soo daahireenay ka yimaadeen waaya wa tiscu tashahudaat sagaal ataxiyaadna way ku jiraan oo macnaheedu waxa weeye shan laba lagu dhuftay bay noqon lahay laakiin subaxiibaa hal ataxiyaad leh afarta salaadoodee kale laba laba ataxiyaad bay leeyihin laakiin subaxii midh buu leeyahay marka tobankii midhkaasaa ka go-ay wacashru tasliimaatin toban tasliimoodna way leeyihin tasliimta la tirinayaa ogow waa tii u horraysay faralka ahayd allahu akbar tii u horraysa weye iyo tii dambe laba lagu dhuftay shan laba lagu dhuftay shan tobankaa wey waynu sii soconnay wa miatun waalaaaun wa miatun waalaatun wa hamsuuna tasbiixa waa layliskiibuu weli kuu dirayaa salaada ku saabsanaa shanta salaadood waxay leeyihiin buu ku idhi boqol iyo saddex iyo konton subxaan allaahi ah subxaan allaahi oo halkee laga tixraacaya subxaan allaahi rukuucdana waa lagu odhanayaa sujuuddana waa lagu odhanayaa laakiin subxaan allaahi waxa u yar hal mar inaad tidhaahdo inta dhexdhexaadka ahina waa inaad saddex jeer tidhaahdo inta u badanina waa inaad ilaa koob iyo toban ilaa toban sagaal gaadhsiiso subxaan allahi subxaan allah subxaan allah subxaana rabbiy alcaiim subxaana rabbiy alcaiim subxaana rabbiy alcaiim waa rukuucdii iyo sujuuddii halka uu ku darbinayo ee uu ku taymiskareeyo uu ku dhufanaya waa saddexda markaa saddexda weeye rukuucihiina waxaad ka soo qaadaa inay rukuuc waliba saddex midh leedahay subxaana rabbiy alcaiimi la odhanayo saddex jeer sujuuddiina in saddex jeer la odhanayo subxaana rabbiy alaclaa wabixamdi waaya marka afar iyo soddon kaa sujuudood iyo toddobiyo tobankaa rukuucood oo la isku daro saddex lagu dhuftay ayaa maxay soo baxaya boqoliyo koob iyo konton haddaad qalinka qaadataad isu geyso afar iyo soddon sujuudood iyo oo loo geeyo toddobiyo toban waa imisa koob iyo konton toddobiyo toban rukuucood iyo afar iyo soddon sujuudood waxa weeye koob iyo konton koob iyo konton saddex ku dhuf saddex haddii konton lagu dhufto waa boqol iyo konton kowg iyo saddex lagu dhuftayna dee waa saddex boqol iyo saddex iyo kontonku halkaasay ka soo baxayaan waaya wajumla larkaani fi salaa arkaantii aynu soo tirinaynay oo dhan oo salaada ku jirtaa waxa weeye buu ku yidhi miatun wa sittatun wa cishruuna ruknan boqol iyo saddex iyo labaatan rukni arkaantii salaadu maskaxdun baa lagu leeyahay ha ka yaro shaqaysiiyo maskaxaa la rabaa inaad ka shaqaysiiso oo cibaadada aad ku carbisanto curuuf iska tukanayo un inaanad noqonin cibaadada aad ku carbisanto oo aad la qabsato oo shayga markaad maskaxda kaga shaqaysaad aada u xafidaysa arkaantii waxay leeyihiin bukuuri shanta salaadood boqol iyo maxaanku idhahdaa lix iyo labaatan rukni miatun wa sittatun wa cishruuna ruknan wuu ku kala qaaday kolkaa wuxuu ku uhi fi subxi alaauuna ruknan subaxii waxaa ku sugan soddon rukni tiirarkii salaada ka mid a oo hadda waynu isla ogeynee tiirarka salaaddu imisay ahaayeen man yujiib tiirarka salaaddu arkaanta salaada imisaynu ku soo marnay siddeed iyo toban oo siddeed iyo toban maxaa lahaa ragcadda quri maxay lahayd siddeed iyo toban wuxuu siddeed iyo toban buu kuu tiriya wuxuu ku uhi ragcadda qurihi laga soo bilaabo allahu akbarta lagu xidhanayo ilaa assalaamu calaykum ta u horaysa waxa ay leedahay siddeed iyo toban arkaantii ah ayay leedahay buu ku yidhi hadday siddeed iyo toban leedahay meeshiina ay yihiin dee salaaddii subaxoo laba ragcadood ah miyaan laba lagu dhufanayn markaa laba siddeed iyo toban lagu dhuftay waa imisa lix iyo soddon bay noqon lahaydee lix baa go-ae lixdan hawada u baxay xagay kaloo ka baxeen dee in la isweydiiye soo maaha dee waa inaad soo hesha adiguna inaad soo heshaa wey lowlaa lima lakaana alximaaru faqiihan bay idhah haddaan erayga lima iyo su-aashu jirin dee ximaarka laftiisuba faqiih baa loo tixgelin lahaa oo isagaba cidi kamaafateen lixdu way go-ayaan lixdu ma soo noqnoqonayaan weeye waa lix aan soo noqnoqonayn ee ama ragcadda hore uun ku jira ama ragcadda dambe uun ku jira lixaan soo laablaabanan wey maalan allahu akbarta u horayse lagu xidhaa miyay soo noqnoqonaysa de labada ragcadoodba kuma jiri karto waa koow sidoo kale assalaamu calaykum ta u dambaysa iyaduna dee soo noqnoqon mayso oo waxay ku jirtaa maxay ta u dambaysaun ataxiyaadka u dambeeya iyo nebiga oo lagu salliyo iyo fadhigiisa intuba arkaantay ka mid ahaayeen laakiin dee ragcadun bay ku jiraan soo maaha niyadii qalbiga laga niyoonaya arkaantay ku jirtaa waxaanay ku jirtaa halkee ragcadda u horaysa un marka ragcadda u horaysa allahu akbartii lagu xidhanaya iyo niyadii baa ku eg oo soo noqnoqonaya ta dambena inta kalea ku eg lixdaasaa kaa go-aya marka macnaheedu waxa weeye siddeed iyo toban loo geeyo labaiyo toban iyo soddon ku soo baxaya siddeed iyo toban meel bay iska yaallaan sideed iyo tobankii kalena lix baa ka go-ayo labaiyo toban baa soo harhaya labaiyo toban sideed iyo toban loo geeybay soddon ku soo baxaya waaya taana iska fahamta wa fi lmaqribi maqribkii isaga waxaa ku sugan itnaani wa arbacuuna ruknan laba iyo toban arkaantii ka mid a arkaantii labaiyo toban ka mid a labaiyo tobankuna dabcan siday ku imanayaan waxa weeye iyaguna waa inaad u eegto un oo aad tidhaahdo un hal ragcadna waxa ay leedahay siddeed iyo tobankiioo buuxa labada ragcadooda kalena min labaiyo toban bay leeyihin afar iyo labaatan loo geeyo siddeed iyo toban ayaa dee afartankii noqonaya labaiyo afartankii markaasuna iyagana ka tixraac kuwa soo noqnoqonaya mooyima kuwa kale wa fi rubaaciya salaadihii afar afarta ahaa arbacatun wa khamsuuna ruknan iyaguna afar iyo konton tiir bay leeyihin inta ka go-day mooye inta soo hadhay marka intaa yar ee shaqo gurida ah ee xisaabta ah buu kuu diray waxaanay la sii xidhiidhaa uun duruustii aynu soo qaadannay iyo arkaantiiyo tiirarkii salaaddu ay lahayd waynu ka soconnay waxa uu ku yidhi waman cajaza can ilqiyaam axkaam kale uu kuu sheegayaa salaada la xidhiidha iyo mashaakilka kaaga yimaado salaada saad u xallin lahayd waman cajaza can ilqiyaam qofka sarajoogga ka daala fi lfariidati salaaddii faralka ahayd qofka u kici kari waayaa sallaa jaalisan fadhi buu iskaga tukan waman cajaza can iljuluusi qofka fadhiga kari waayaa sallaa mudajican jiif buu ku tukan nin saxaabiya baa u cawday nebiga calayhi salaatu wasalaam oo cimraan ibnu xusein la odhan jiray wuxuu uhi waan xanuunsadaaye balka war nebigu wuxuu idhi salli qaa'iman sarajoog ku tuko fain lam tastadic fa qaacidan haddaad kari kari weydana fadhi ku tuko fain lam tastadic fa calaa janbin haddaad kari weydana dhinac ku tuko dhinaca mala meeluu qofkii usii dhaafayo dee waxa u hadhay un markuu dhinacii marayo inuu xabaal ku libdho wax kala u hadhay ma jiro الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم مر إلهي بي حسيانا يتكنيان إيقو تاغن إيقو فديا إيقو لنعوشف انتبع تاسنا ومسألة قادتي ورمتي waxay goynaysaa ee soo afjaraysaa marmarsiyaha qofkii uu xanuunsanaya iyo qofkii uu kici kari waayay marmarsiyahaasaa meesha ka baxay faslun kana waa fasal kale fasalkaa wuxuu u guntan yahay isaguna salaada iyo wixii ay ka koobantay sida loo qaybinayo wuxuu inoo soo sheegay fardun wa sunnatun wa hay-a ayuu inoo soo sheegay waxyaabaha salaada ay ka koobantahe lafdhabarka u ahay arkaan buu ahaa waxa soo raacaya sunnayaasha waxa soo raacaya hay-aadkeeda musalaxaasoo madhabtan ay la gaartabeen walfardu haddaba marka faral la sheegayo laa yanuubu canhu wakiil kama noqdo sujuudu sahwi sujuudda sujuudu sahwiga lahayd labada sujuudood ee ilowga dartii lala sujuudo markay salaadu dhammaato shayga faralka ah kama wakiil noqon karo macnaha kuma filla uun intood faral ka tagto inaad laba sujuudood la timaadaa kuma filla laakiin maxaa la yeelayaa bal in dakarahu hadduu xusuusto shaygii faralka ahaa ee uu ka tegey waazamaanu qariib wakhtiguna uu dhow yahay ataa bihi wuu la iman wa banaa calayhi salaadiibuu ku sii dhisi doonaa wasajada lisahwi sahwigiina wuu u sujuudi doonaa tale wuxuu ku uhi qofkii wuxuu ka tegay arkaantii salaada mid ka mid a ama faradkeedii mid ka mida buu ka tegey wax farala buu ka tegey salaaddii isagoo ku jira ha la yimaado oo ha kusii daba karo ooyuu ka tegey waa mid sujuudu sahwina markuu salaada dhameeya hala yimaado waa intaa tusaale haddii aynu ku bixinno masalan wuxuu ka tegey ragcad ayuu ka tegey rukuuc buu ka tegey sujuud buu ka tegey faatixuu ka tegey kuwaasoo dhamme arkaantii bay ka mid ahaayeen qofku kolka uu salaadii ka baxay hadduu xusuusto ama lagu baraarujiyo waaba sidii nebigaba loogu baraarujiye calayhi salaatu wasalaam ee dulyadayn ugu baraarujiye markaasuun ha u kaco marka kii ku ag joogay uu idhaahdo hebelow anigaa ku xusuusanoo afar maa tukanina saddex baa tukatay ma sidaasaa markaaba u kaco hal ragcaduun la kaalay waazamaanu qariib mar hadduu wakhtigu dhow yahay waktiganaad salaada sida sahwigaa uga baxday kol hadduu dhow yahay si dhaksaa ula kaalay wa banaa calayhi wuu ku binaynaya wuu ku dabakarayaa wey banaa calayhidu wuu ku sii dabakarayaa salaadiiba ayuu kariin u samaynaya marka sujuudu sahwigiina wuu la imanayaa sujuudu sahwi waxaa loola yimaadaa jabran limaa faat wa irqaaman lishayaan wixii salaada kaa naaftay bay kuu kabaysaa biidn illaahi shayaankii ku soo weerarayna isagana irqaam bay uti irqaamka macnihiisu waa ka cadhaysiin oo adigaa ku gacansaydha afka ku dhuftay markaa kol haddaad arrinkaagii isku hagaajisatay marka sujuudu sahwigii iyo wixii aad ka tagtay labadaasaad la wada imanaysa markaad shay farala ka timaado waaya wasunna shayga sunnaha ana laa yacuudu ilayha sunnahaa uma noqonayo bacda atalabusi bilfard kol hadduu faral dhex galay laakinahu yasjudu lisahwi sahwi buu u sujuudaya canhaa shaygii sunnahaa ee uu ka tegay xaggiisiibuu u sujuudaya macnaa dartiibuu u sujuudaya liajlihi sunnaha waxaynu tusaale ugu soo qaadan karnaa maalan ataxiyaadkii hore salaadaha afarta ahi subaxa mooyaane waxay leeyihiin labalaba ataxiyaad ataxiyaadka hore waa sunni waxaa daliilo ah calayhi salaatu wasalaam nebiga oo ka kacayoo dabeetana sujuudu sahwi inuu la yimi iyo riwaayo oo kale oo abu daa-uud iyo ibnu maajahi ay warinayaan muqiiratu bnu shucba ka maqlay nebiga waxa uu leeyahy idaa qaama axadukum min arakcatayni falam yastatimma qaa'iman falyajlis midkiin marka uu laba ragcadood tukado haddii uu ataxiyaadkii ka kaco ataxiyaadkii uu la iman laha hadduu ka kaco ase intaanu sara jooga ilaa heerkaa rukuucda gaadha markuu yaro hinqado inuu isogaado ha iska fadhiisto uun haddii laakiin uu istaago yuu soo noqonin ee laba sujuudood hala yimaado ragcaddaas saddexaad iska sii wado ha soo noqonin kor haddaad gashay faral sunnahan ha usoo noqonin faralkaa muhimmad leh laba sujuudoodna la kaalay taa weeyatuu kuu sheegaya laakiinnahu yasjudu lisahwi macnaha kol haddii aad sunnihii ka kacday faral baad gashay faralkaasun sii wad sunnihiina iska dhaaf waad ka kacdo waad ilowday wey macnaheed looma laabanayo laba sujuudun baa lagu kabaya marka tusaale waxaynu ku bixinay ataxiyaadkii hore sidaa darteed haddii ataxiyaadkii hore qofku uu ka kaco dib uguma noqonayo imaamku inuu ku noqdo ma aha ma'muumkuna inuu ku noqdo ma aha waxa weeyaanuun in faralkaa uu qofku galay ragcaddaa u kacay ha iska sii wado kadib marka salaadu dhammaatana laakinahu yasjudu lisahwi canha labadii sujuudaha la yimaado mararka qaarkood waxaa dhacda dadku in ay ataxiyaadkii marka uu imaamku ka kaco isyidhaahdaan waa kaasoo waad arkaysaa wuu ilaawaye kasii gaadhsii oo inta uu faatixada wado ayaad gaadhi doontaaye barkasii yaro gaadhsii dabeetana intuu yaro dudubiyo oo uu kasii yaro gaadhsiiyu ka daba kaca markaasaad arkaysaa dadkii oo badhna imaamkii raacay kaceen badhna ay iska sii fadhiyaan ay ataxiyaadsanayaan marka taasoo kale waa qalad qalad faaxisho weeyaan oo qofku wuxuu ka hor imanayaa xadiidkii uu nebigu uhi innamaa jucila alimaamu liyutama bih imaamka waxaa lagu hor qotomiyey si aad ugu dayato si loogu daydo kuma dayanin kolkaa mar haddaad camdi uga hadhay waa qalad ta kale jirtaa waxa weeye haddii uu qofku isilaawo oo uu moodayo imaamkii inuu u fadhiistay ataxiyaadkii oo dabeetana uu iska atixiyaadsado iyadoo dhib ma laha sujuudu sahwina la iman maayo qofku dee markuu imaamku sujuudo sujuud sahwigaasun mooye mid kale lama imanayo waaya kaasina waa kaa waynu ka soconnay wuxuu ku uhi wal hay-a hay-adda uu sheegayaa waa sunnayaasha qurxinta salaada qurxiya laa yacuudu ilayha kuma noqonayo bacda tarkihaa markuu ka tago kuma noqonayo walaa yasjudu lisahwi canhaa sujuudu sahwina ula iman maayo sujuudu sahwina ula iman maayo maalan hay-aadkii waxaa ka mid a waxaad ilowday subxaana allaahidi waxaad ilowday gacmihii kor loo qaadayay waxaad ilowday allaahu akbaraha qaarkood baad ilowday kuwayaalihii uu markaa dee soo sheegayo qaar ka mida baad ilowday haddaad allaahu akbarihii ilowday ama ducadii ka horrayn jirtay faatixada wajahtu wajhiya liladii fadara asamaawaat ayaad ilowday hay-aadkii bay ku jiraan salaada waarid maaha may ka soo aroorin nabiga calayhi salaatu wasalaam in sujuud iyaga lagu kabayo inaad tidhaahdo ducadii istiftaaxaan ka tegey allaahu akbaridan qaar ka tegey subxaan allaahidiibaan qaar ka tegey marka sujuud baan la imanaya taasi waarid maaha may soo aroorin waa arin muhiima baraarujintaa maaragtay intan kugu baraarujiyey marka garo wixii u baahan in lala kaalayo salaada marka lala tago laga tago qaarkood iyo wixii u baahan in sujuud lagu kabo iyo wixii aan u baahnayn labada midkoodba mar haddii laga tago waaya waxa uu haddaba masalo kaloo haddana usii gudbay waxau uhi waidaa shaka qofku marka uu shakiyo fii cadadi maa ataa bihi wixii uu la yimid tiradiisuu ka shakiyey oo min arakacaati rakcadaha uu qofku la yimid tiradoodu ka shakiyey banaa cala alyaqiini sida yaqiintaa buu wax ku dhisanaya oo uu ku soconaya ku xisaabtamaya wa huwa yaqiintuna alaqal waa inta yar uun wasajada lisahwi sahwigiina wuu u sujuudayaa ilowga ku dhacay daraaddiina wuu la sujuudayaa masaladaasi waxa weye intaa baarigraafkaasu ku sheegay in qofkii hadduu isku qabto isagoo salaaddii ku jira wartalow ma waxaad tukatay salaaddii afarta ahayd maalan isiri talow ma afar baad tukatay mise saddex wuxuu isiri talow ma labaad tukatay mise saddex talow ma mid baad tukatay mise laba halkay u maraysaabuu garan waayey waanay iska dhacdaaba wax lala yaabo maaha ha odhanin dee ninkan tukanayaa wuu yaqaanaa salaadu inay afar tahay oo saddex tahay oo laba tahay haacanta dawlama intanuu tirin kari waaha odhan way kugu dhacday in badan bay nagu dhacday intood tukato inaad kuwa agtaada ahunsaan mar hore sheegay inaad kuwa agtaada ahun eegato intaad dee baxdo ood carrawda adoo tukanaya inaad ka agtaada ahun tidhaahdo talow miyuu kici lagana yaabaa inuu isaguna ku eegto dabeetana meesha ay ka soo baxda in laysu jaakiro marka way dhacaysaa way dhacaysaa dhib jira wey dhib jira wey oo waswaasku shaydaanku wuu iska badan yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu xusayey shaydaanku marka la aadaamo wuu cararaa isagoo naqas badan xagga dambe ka sii daynaya mar alla marka la aqiimaa buu soo intaan la aqiimin buu soo noqonaya haddana marka la aqiimo ayuu taw odhanayaa ayuu cararaya markaasuu haddana marka salaadii la galo soo noqonaya qofkiibuu gujogujaynayaa wuu labaadiyaynayaa wuxuu leeyahy udkur kadaa udkur kadaa udkur kadaa waxaa xusuuso oo waxaa xusuuso oo waxaa xusuuso waaya xataa laa yadri kam salla ilaa uu qofkii garanba waayo inta uu tukaday waata halkan masaladan weeye ilaa uu garan waayo wartalo imisaa tukata dabeetana mushkilada ay ku noqoto taasi waa taa dhibka runtii shaydaanku uu leeyahay baanay ka mid tahay waswaaskiisa iyo mushkiladiisay ka mid tahay haddaba wuxuu ku uhi waidaa shaka fii cadadi maa ataa bihi min arakcaat rakcaduhu la yimid tiradoodu ka shakiyey yaqiinta ha ku dhisa buu ku uhi yaqiintiina wuu ku fasiro kolba waa inta yar buu ku uhi kolba waa inta yar ma afarbaa mise waa saddex markaad ku shakiday iyomaa yar saddexdaa yar ma labaa mise waa saddex baad ku shakiday iyomaa yar labadun ku xisaabta labadu waa bilaa shaki marka dac maa yariibuk ilaa maa laa yariibuk waa qaacidadaasoo nabigu wuxuu leey calayhi salaatu wasalaam wixii ku shaki geliya iskaga tag wixii yaqiina ku xisaabta laakiin sujuudu sahwigiina waad ku kabaysa oo sujuudu sahwigu wax kaa naaftay ma jiro laakiin shaydaankii ku soo weeraray ayaad kaga cadhaysiinaysa afka lagaga dhufanaya xadiidka saxiixa ahayna sidaasuu tilmaamaya ee abi saciid alkhudri radia allahu canhu uu warinayo ee bukhaari ku sugan isaguna sidaasunbuu tilmaamaya wa sujuudu sahwi buu ku ihi haddaba ilaan sujuudu sahwiga laftiisaa u baahan inaad garateen sunnatun waa sunne waa sunne ma faral baa mise waa sunne waa sunne wa maxaluhu meesha la sujuudayaana waa qabla asalaam intaan salaada laga bixin intaan salaada laga bixin baa sujuudu sahwiga lala yimaadaa marka haddii uu sunno yahay oo isagiina aad ilowda mushkiladii ma jirto ila mararka qaarkood bay dhacdaa intood salaada dhexdeedii matal ataxiyaadkii ilowday inaad sujuudu sahwigiina sii ilowda soo maaha way dhacdaa mushkiladii ma jirto mararka qaarkood bay kugu dhici kartaa intood ataxiyaadkii maalan ilowday oo aad sujuudu sahwigiina markaa isagana ka shakido oo tidhaahdo talow ma sujuuday mise maad sujuudin saa way dhacdaa haddii uu ihi waa sunne xukumkiisii caynkaasuu noqday oo isagii haddii la ilaawo salaaddii waxba may noqon nin naaxiyahoo naxwada yaqaana ayaa wuxuu idhi waan kolley masaa'il badani oo cilmiga naxwada ahay fiqigana wuu ii furi karaa ninkii faqiihaabaa weydiiye wuxuu idhi balka waran haddii sujuudu sahwi lagugu lahaa salaada dhexdeeda oo sujuudu sahwigii aad kusii sahwida buuhi maxaad yeelaysaa ma sujuudu sahwi dambaad u baahanaysaa mise midhkan aad ku dhex sahwidunbaad ku daysanaysaa ila sahwigii baa odhan kartaa talo ma labaad sujuuday mise mid mise saddex ma iman karaan markaa wuxuu kaga jawaabay cumar haddii la taskhiiriyo cumayr laydhaa lama sii taskhiiriya buuhi mar labaad xasan waa la taskhiiriye xusein baa layidhi cumar waa la taskhiiriyo waa la yareeyo cumayr baa layidhi mar labaad laguma celiya buuhi macnaha kaasunbaa lagu daynayaa buu leeyahy wa maxaluhu qabla salaam masaladaa wuxuu kaga jawaabay khilaaf madhabiya markanuu kuleeyay sujuudu sahwiga meeshiisu uu dhacayaa waa intaanad salaamo naqsanin ka hor kolka uu leeyahay waa sida madhabtani ay qabaan madaahibta qaarkoodna waxay qabaan sujuudu sahwigu inuu dhacayo bacda asalaam assalaamu calaykum waraxmat ullah assalaamu calaykum waraxmat ullah markii aad tidhi inaad sujuudayso labada arrimoodbana nebiga way ka soo arooreen calayhi salaatu wasalaam inuu assalaamu calaykum ka hor sujuuday sujuud sahwigii iyo assalaamu calaykum kadib inuu sujuuday labaduba way soo arooreen muxadisiinta qaarkood waxay ku jamciyeen oo ay isugu geeyeen sahwigan iyo ilowgan salaada dhexdeeda kugu dhacay haddii uu yahay siyaado aada la timid siyaadaad matalan la timi shan ragcadood baad tukatay salaaddii afar tahay sujuudu sahwigu wuxuu noqonayaa kolkaa bacda asalaam assalaamu calaykum takadib baa laga dhigayaa markaa laakiin salaada sahwiga kugu dhacay hadduu yahay nuqsaan nuqsaanaad la timid oo dabeetana aad kabitaan ku samaysay sujuudu sahwigu salaamta wuu ka horeeyaa markaana saasay ku jamciyeen muxadisiinta qaarkoodna wa maxaluhu qabla asalaam taasuu markaa kaga jawaabaya waxa u gudbay mas'alo kale oo xadiidkana aad ku arkayso lagana yaabo qofka inay dee shaki ku keeni karto haddaanu cilmi kaga sugnayn salaadu wakhti walba miyaa la tukan karaa mise wakhtiyaasha qaarkood baan salaada la tukanaynin wakhtigan soconaya ee afar iyo labaatanka saacadood ee habeenkii iyo maalinta goor walba salaadu ma obinbaayo way isaga kaa furantay mise wakhtiyada qaar baan la tukanayn wakhtiyada qaarkood inaan la tukanayn ayaa xadiidka nabiga ku cad calayhi salaatu wasalaam wakhtiyadii ayuu sheekhu u banbaxay inuu wax kaaga sheego wuxuu ku uhi wakhamsatu awqaatin shan jeer oo afar iyo labaatanka saacadood ka mid a laa yusallaa fiiha lama tukado salaad ilaa salaatun lahaa sabab salaad sabab le mooyaane salaad sabab le mooye mid bilaa sababahoo iska sunno ah ma curinaysid oo intood curiso iskagama sunno falanaysid oo kuma dadaalaysid marka salaada sababta leh de way badan yihiin waxaa ka mid a maalan salaadii sunnaha ahayd oo aada qallaynayso tii habeenkii kaa tagtay iyo salaadihii sunnayaasha ahaa ee raacayay faralka waxaa ka mid a taxiyat lmasjid salaaddii taxiyatulmasjidka la odhan jiray baad soo gashay wakhtigii la nahiyey waa salaadihii sababta lahaa ayay ka mid waa badan yihiin wakhtiyaashiibuu sheegay marka madaahibta dee qaarkood waxay qabaan salaad oo dhan inay markaa la iska daynayo maalan salaaddii faralka ahayd dabcan kuma beegna iyadu wakhtiyadan hadday qallo noqotona kollayba waa la qallaynayaa faralka laakiin salaadaha sunnaha ah mid sabab leh iyo mid aan sabab lahayn inaan shantan wakhti la tukanaynin bay qabaan madaahibta qaarkood laakiin iyagu waxay qoladani qaateen middaa ah inaanay salaada la diiday ay tahay ta aan sabab lahayn waxay u soo daliishadeen xadiid saxiixa oo nabiga ka sugan calayhi salaatu wasalaam oo salaad sunno ah ayuu qalleeyey wakhtiyaashii la nahiyey salaada bacdalcasar buu tukaday salaad sunno ah markii la weydiiyeyna waa sunnayaashii duhurka oo la iga mashquuliyey buui oo dabeetana aan soo qallaynayay marka maadaamuu salaadaa sababta lahayd tukaday wakhtigii la nahiyey halkaa waxaynu ka faa'iidaysanay in la tukan karo wixii sabab leh markaasay u sibir saareen wakhtiyadiibuu tiriyey bacda salaati subxi salaada subax kadib xataa tadluca ashamsu jeeroo qoraxdu ay soo baxayso kol haddii subaxii la gaadho lama tukanayo subaxii kol haddii la tukado salaad ka dambayso male ilaa qoraxdu soo dheeraanayso wa bacda tuluucihaa markaa qoraxdii mudh soo tidhaan xataa tatakaamal jeeroo ay dhammaystiranto qoraxdii dhammaystiranto wa tartafica qadra rumxin waran jooggiina ay kor noqoto macnaha tatakaamal waa inay soo wada baxdaa mudh dabeetana waran jooggiina ay isqotomisaa wa idaa stawat marka ay bartanka isku taagto duurkii salaad lama tukanayo xataa tazuula ilaa ay ka leexato bartanka wakhtigaa naarta la huriyaa buu nebigu uhi calayhi salaatu wasalaam naarta xiina tusjaru jahannam markaa kol hadday bartanka isku taagto waa loo kaadinayaa ilaa ay xaggaa u leexato wa bacda salaati alcasri salaada casar dabadeedna salaad lama tukado xataa taqruba ashams jeeroo qoraxdu dam ay tidhaahdo markay soo baxaysa iyo markanay sii dhacaysaba shaydaanka ayuu nebigu tilmaamay labadiisa gees dhexdooda inay ka dhacayso tadluc wa taqrub bayna qarnay shayaan shaydaanka labadiisa gees dhexdooda oo maxaa u geeyey isagaa ku hagaajinaya aafa ku dhacday shaydaanku markaa inuu fool xun yaad garanaysa kol hadduu geesa leeyahay sawirkaad ka qaadanaysa inaad geesa ku darsanayso maskaxa markaad takhayulsanaysa sawirkiisa soo dhiganayso geesana waad ku darsanaysa shaydaanka labadiisa gees dhexdooda macnaha baaniyaalada iyo waxaan qoraxda caabudaa waa kuwan kasii hor carara ee kasii daba carara isaguna markaasu isku arjiskaraynaya anna waa kan buu leeyahy haddii bahashan loo sujuudayaana waan ku jiraa ee igu hagaajiya sujuudda ayuu leeyahay adigu iskaga had weligoodba kuwa ku hagaajinaya ha ku hagaajiyeen adigu iskaga ha waaya wa cinda alquruub marka ay sii dhacayso xataa yatakamala quruubuha ilaa uu dhicitaankeedu dhammaystirmo macnaa wey saddex waqtiun bay kusoo ururayaan markay soo baxaysa iyo markay dhacaysa iyo bartanka inta kale waa labada kale uu iska raacayaan shantaa waqti salaadii aan sabab lahayn lama tukanaya buui laakiin salaaddu hadday sabab leedahay oo sunno aad qallaynaysa iyo faral qallaynaysiyo tahay waa iyada la tukan karayaa inaasaynu ku dayna wallahu aclam
bismi illahi raxmaan iraxiim wasalaatu wasalaamu calaa sayidina moxamed su-aasha u horeysa ee lasoo weydiiyey fadiilatu sheekh maxamed sheekh cumar dirir waxaa weeyaan salaada jimce haddaad ka soo gaadho atixiyaadka ma laba ragcadood baad tukanaysaa mise afar ragcadood
afar ragcadood tukanaya qofku afar ragcadood ayuu tukanaya macnaha ma soo gaadhin jumcadii duhur buu tukanaya marka duhur buu tukanaya rukuucda hadduu ka soo gaadhin bay noqonaysaa markaa inuu tukado laba ragcadood
su-aasha labaad waxa weeyaan haddii aad jamaca oo lagu jiro aada soo gaadho dabeedna imaamkii uu sahwiyo sujuudu sahwiga ma markan hore imaamka unbaad la imanaysaa mise markaad salaada dhammayso ayaad la imanaysaa imaamku haddii uu sahwiyo imaamku oo laba sujuudood uu la yimi adiguna aad gadaal kaga soo xidhatay oo aada la sujuuday dabcan waa inaad dee salaaddii waad u kacaysaa wixii kuu hadhay markaad adiguna salaadaada dhammayso hadda labadii sujuudood baad la imanaysa oo dee xadiiskaasunbaa u daliila uu nebigu leeyay innamaa jucila alimaamu liyutama bihi imaamka waxaa loo yeelay si loogu daydo marka maadaamuu laba sujuudood intii aad ku xidhnayduu sujuudo sahwe ka dhacay adiguna waad la imanaysaa kolkaad ka sii baxaysa taada kuu gaarka ah
su-aasha saddexaadna waxa weeyaan haddii salaad jahriyaahi ay kaa tagto marka aada qallaynayso qiraa'ada makor baad u qaadaysaa mise hoos baad u dhigaysaa
hoos buu dhigayaa qofku salaadii kolka aad qalaynayso hoos baad udhigaysa masale khilaafiya way tahay laakiin qofku hoos buu udhigayaa maalintii
su-aasha afraad waxa weeyaan su-aal runtii in badan soo noqnoqotay waxay ka hadlaysaa haddii aanad carabi garanaynin ducadiina lagu faray inaad ducaysato af carabigiina uu kugu adeegaya maanad garanayn af soomaaliga ku ducaysan karaysa
salaada dhexdeeda maya salaada dhexdeeda madaahibtu waxay u badan yihiin in qofku ducada af carabiga inuu ku ducaysanayo allahuma ilaa madhabta maalikiyada ayaa waxay qabaan qofku dee haddii aanu garanaynin af carabigii inuu ku ducaysan karo luqadiisa atixiyaadka kadib waxay u daliishanayaan ninkii saxaabiga aha ee xadiidka warinayay ee atixiyaadka markii uu ka soo warramay siduu nebiga uga maqlay ay uhi uma litakhayar min adducaa'i maa sha waxa aad kala dooranaysaa qofkii uu kala dooranaya ducada wixii uu doono ha ku ducaysta markaa wixii uu doono ha ku ducaysta halkaasay leeyihin luqaduna way soo geli karaysaa
muxuu noqonayaa xukunka dhegeysiga heesaha waa mawduuc uu ka baxsan yahay tani waxa weeyaan waxaan filayaa casharkii xalay bay ka hadlaysaa tabankaan filayaa inay soo direen waxaa casharkii xalaysa ku jirtay ninku inuu gabadhiisa uu ka dhaartay iyo xukunkii wuxuu noqonayo haddaba gabadhi hadday ninkii ka dhaarato oo iyadoo ay ka dhaarato oy tiraahdo hooyadii baad iga tahay imana soo dhowaan kartid oo iyadoo ay dhaarato xukunkeed muxuu noqonayaa
dhaarta la tixgelinaya iyo dalaaqa waa ninka un weeye macnaha wuxuuna la mid tahay dhaarta ay isaga ka dhaaratay iyadiioo furtay oo kale uunbay ka dhigantay furitaankana may lahayn ka dhaarashadana ma laha dhaartu haddii ay dhaar tahay oo ismigii ilaahay ay martay oo wallah ay martay kafaara gud bay la imanaysaa laakiin xidhiidhkii ninka dee wax ka khusaynayaa ma jiro waayo waa iska faduuli waxaanay gacanta ku haynin bay markaa la timi oo ay ku dhawaaqday waa arrin ninka u gaara weeye allaahuma ilaa hal midhuun baa jiri kara hadduu isagu u wakiishay dalaaqii adaa gacanta ku haya hadduu yidhi oo wakiilay kaga ahayd ilaan dalaaqa qofku waanu ridi karaa cidna wuu u wakiilan karaa ajinabi buu u wakiilan karaa iyaduu u wakiilan karaa hadduu iyada u wakiishay oo yihi bahalkiiba adaan kuu dhiibay wareerkaagiibaa batee adaa gacanta ku haya imika ama iska kee xaaraantinime ama iga dhaaro ama ifur buui ina fur dhankaa doonaysa inoo wad markaasoo kale way dhici kartaa inay ficilkan la timaado laakiin asalnimo isagaa leh
su-aashan inta ka dambaysaaba kole xagga dumarka kadib waan filayaa gabadhba waxay leedahay haddii laba sannadood ninkii uu ina hoysan waayo meelna uu geysan waayo xaqii iyo waajibkii uu ka soo bixi waayo ma ii bannaan tahay inaan fasaqaad aan qaato
wallaahi mushkiladda qoysku aad bay runtii u badan tahay wakhtigan aynu joogno dhibaatooyin badan baana dee iska jira wax badan baa kalifan arrimaha noocaasoo kale ah kolley kuma degdegno xagga fatwada oo waxyaabaha qaarkooda waxaa jira u baahan in qadaa lagu xaliyo iyo garsoor ninkana wax laga dhagaysto iyadana wax laga dhagaysto dabeetana jawaab la siiyo waxyaabaha qaarkoodna fatwa ayaa lagu sheegaa waxbaa laga yaabaa dana gabadhu dee gol goorta ay fasakhaad qaadan karto waa in sabab sharci jirto mar walba ma qaadato fasakhaadda shareecaddu ma ogola sabab shareecaddu ay ogoshahay waa inay jirto sababtaasi markay xaggiisa ka timaado ayaa dee ay xaq u leedahay fasakhaadda laakiin hadday xaggeeda ka timaado maxay fasakhaad ku qaada gabadha ay goor maala xaq yeelanaysaa waxa wey gabartu goorta xaq yeelanaysa idaa kaan minhaa tamkiin marka ay dee ruux daaca la timaado ay tidhaahdo ana haa hunaa anugu waa kanoo diyaar baana ama ihoyso ama kada laakiin hadday iyada laftigeediiba diidanta oo mushkiladdu xaggeeda ay ka imanayso marmarsiiya ay raadinayso dee sababtii baan jirin marka waa masale u baahan runtii dee in garsoor iyo dhagaysi isagana wax laga dhagaystooo miskiinka aan jawaabun iyada loo farine si aanay ugula dul kufine laakiin bal isna wax laga dhagaysto si aanu madluumu noqon
su-aashayna waxay leedahay gabadha haddii iyadoo xayd leh xaydkiina uu ka go-ay ay biyo weydo markaa ay gebagabaysato dee ninkiina ma u banaanaanaya haddii dee biyo weydo
horta masalooyinka qaarkood waa iska iftiraadaad ka soo qaad malaha alxamdulilah ilahay halkaa islamaynu gaadhin odaygai islaamtu ay isku quustaan iyagoo aan biyo helin laakiin kolley xada xada baa la alxada jinaabada iyo caadada nifaaska waxyaabahaasoo dhammi waxaa lagu bannaysan karaa tayamumka cibaadada ayaa lagu bannaysan karaa alcibaada marka tayamumku wuu kor yeeli karaa xadadka wuu kor yeeli karaa laakiin de iyadoo ay adkaato oo biyo la waayo mooyaane masale u baahan in lagu degdega ma aha in lagu degdega maaha waayo waxaa lagu tilmaamay alxadat alkubraa baa xaydka lagu tilmaamay alxadat alakbar xadadkii dhexe maaha waa kii weynaa marka ma odhan karna ma bannaana oo nebigu wuxuu leeyay calayhi salaatu wasalaam qofka muslimka ah ciidanaa tahuuru ah wain lam yajid cashra siniin maan yaanu biyo helinba ilaa toban sano ha la gaadhay markuu sidaa leeya nebigu xaydkii nifaaskii jinaabadii waysela'aantii waxoo dhanba ciidda waa in laga gebagabaysan karaa sida asalka ah laakiin waa markay dee xaalata daruura gaadhay la waayo shardigu waa kaaw walam tajiduu maaan bay aayaddu leeda biyo weydaan
jasaak allahu khayr